Wasaaradda Deegaanka iyo Isbedelka Cimilada Maamulka Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ku qabatay kulan ku saabsan ilaalinta deegaanka. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka magaalada Jowhar, mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Deegaanka, Maamulka Hirshabelle, iyo qeybaha kale ee bulshada degmada. Jibriil Xaraale Maxamed, Gudoomiye Ku-xigeenka magaalada Jowhar, oo daahfuray kulanka, ayaa ka warbixiyay kulanka iyo muhiimadda uu leeyahay bulshada degmada.
waxaan rabnaa wasaaradda oon ka codsanaynaa shirka maanta ay noo qabatay oo maaragtay inay noogudi hayso magaalada nadaafadeeda nagala shaqayso bacahaas waana dhibeen wixii ay noogu bedeli lahayd ka maaragtay degmo ahaan inay maaragtay maantana ay waxaan ka codsanaynaa shirkan ay nagu soo hordhigto Eh, si wada jir ayaana bacahaas waxaa u qaban doonaa wasaaradda waxaa kale ay maaragtay aan ka codsanaynaa magaaladan waxaa laga rabaa magaalo cagaaran maadaama la galay koonsol doorasho ilaahay kuma sabijiiday lana rabo hadda in bilicda magaalada waxweyn laga bedelo waxaan rabnaa qaybta ay waadan tahay inay maaragtay ka qaadato eh, qayb weyn ama lixaadda ama la maaragtay eh, wasaaradda waa mahadsan tahay waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad was- eh, wasaaradda oo ugu weyn yahay wasiirka eh, waxaan ka codsanaynaa in nadaafadda magaalada caasimadda dowladda hirshabelle jowhar ay nagala shaqayso nagala zuuliso bacaha Maxamed Maxamuud Caraale, oo ka socday Wasaaradda Deegaanka iyo Cimilada Maamulka Hirshabelle, ayaa bulshada kula dardaarmay in ay ku dadaalaan ilaalinta deegaanka.
sida ala socotaan eh, sharciyada iyo shuruucda eh, lagu xakamaynayo iyadoona muxuu ahaay ay jirin lama samayn karo maalin qashid Eh, muddo laga joogo hadda laba isbuuc Eh, wasaaradda waxaa u suurta gashay in ay ogolaa wasiirada iyo wasiirso sharciga eh, deegaanka eh, dowladda hirshabelle Eh, maalinta qashinka wuxuu qayb ka yahay eh, sharcigaas oo la marsiiyo golaha wasiirada insha allah dhammaanna waa muxuu ahaay eh, waa wadahagalayaan dhow marka wixii oo dhinacaas waa maamulka iyo eh, degmooyinka uu ka kooban yahay hirshabelle dhammaan waa muxuu ahay insha allah waa waa waa- waa kan qaybqaadanaa dhibaatadaas Eh, markaan usoo laabto eh, shirkan oo socday muddo laba maal maanta ku eg Eh, waa kulan wada tashi ah Eh, looga wada tashanaayo eh, isbeddelka cimilada saameynta uu ku yeeshay eh, dowlad-goboleedka hirshabelle Eh, iyo muxuu ahaay iyo duruufaha ay hadda taagan tahay Eh, waxaan rajeynayaa insha allah in oo kulankaan naga soo bixi doono eh, waddo aan u sameyno muxuu ahaay framework oo lagu muxuu ahaay lagu hago Kulamadan oo kale waxa ay qayb weyn ka qaataan horumarinta deegaanka, iyadoo ay ka soo baxaan go'aamo lagu ilaalinayo deegaanka isla markaana kor loogu qaadayo horumarinta deegaanka.